Magaalada Budco ayaa laga daahfuray barnaamij loogu talagalay caymiska caafimaadka gaar ahaan adeegyada daryeelo iyo taakulo. Daahfurka caymiska caafimaadka ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka magaalada Budco, dhakhaatiir, mas'uuliyiin ka socotay shirkadda wadaag iyo qeybaha kale ee bulshada. Cabdikariin Maxamed Axmed Guddoomiyaha shirkadda wadaag iyo Cabdirashiid Maxamed Cabdi Baaxeer Agaasimaha shirkadda wadaag oo si wadajir ah u daahfuray ayaa ka warbixiyay.
adeegan maanta aanu daahfurayna waxa uu ku wajahan yahay mucda dadka mass marketka reer somalilan ayuu ku wajahan yahay oo boqolkiiba toddobaatana labaanu u kala bixinay labadaas product midna daryeelaa la ydhahaa midna waxaa la ydhahaa taakulo shirkadda wadaag investment iyo shirkadda wadaag insurance iyo shirkadda wadaag microfinance inshuuran ahaan oo ah shirkadda maanta halkan inoo daahfuraysa mashruuca waxay bixisaa adeegyo kala duwan oo uu ka mid yahay caymiska caafimaadka caymiska gawaadhida caymiska dhismayaasha iyo dabka caymiska badeecadda badda gooshaysa caymiska safarka iyo caymiska goobaha shaqada Qaar ka mid ah bulshada magaalada Budco ayaa soo dhoweeyay barnaamijkan.
aad iyo aad baan u soo dhaweyna diyaarna waa nahay dadka reer Budco waa dad goga Cabdirasiid iyo Suleymaanna farxad bay halka kala tegi doonaan insha Allah waxay noqon doontaa fursaddii ugu weyneed ee shirkadda wadaag gashay mowduucan aynu isugu nimid maanta mowduuc aad iyo aad u weyn in arrinka noocaase ta'miinka ama caymiska ka tacaawuniga ah in waxa weeyaan uu bannaan yahay shareecadana uu ku bannaan yahay waxaan u mahad celinayaa Barnaamijka caymiska caafimaadka ee magaalada Budco ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadan doonaa horumarinta caafimaadka ee magaaladaasi.